warbixintan oo ka koobnayd siddeetan iyo shan bog cinwaanna looga dhigay mar walba waa sida in aan xabsi ku jirno oo kale ayaa faahfaahin ka bixinaysa gabadfallo ay human rights watch ku sheegtay in loo geystay caruurta ay askareeyaan al-shabaab ee ay ciidamada dowladda soomaaliya ku soo qabtaan howlgallada human rights watch waxay sheegtay in dowladda federaalk soomaaliya ay ballan qaaday in caruurta ay ku soo qabato howlgallada ka dhanka ah al-shabaab ay u gacan gelin doonto hay-adda qaramada midoobey ugu qaabilsan daryaalka caruurta ee unisef sida qanacelin loogu sameeyo balse jawaabaha dowladda federaalk iyo maamul goboleedyada ay noqdeen kuwo aanan fulin mararka qaarna xadgudub ku ah qaanuunka caalamiga ah ee xuquuqda aadanaha muddo toddobaad ah ayay ku qaadatay wakiillo ka socday qaramada midoobey iyo dadka u ololeeya dhowrista caruurta inay dowladda federaalk soomaaliya kala xaajoodaan usoo gacangelinta lix iyo soddon caruur ah oo ay ciidamada dowladda soomaaliya ka soo qabteen kooxda al-shabaab sida warbixinta lagu sheegay leticia barer oo ah cilmi baare sare oo ka tirsan xafiiska human rights watch ee africa islamarkaana ah qoraaga warbixintan ayaa sheegtay in caruurta ay soo dhibaateeyaan al-shabaab ay xadgudubyo iyo dhibaatooyin kale kala kulmaan xabsiyada dowladda soomaaliya waxay tiri waxa aan arkayno ayaa ah in caruurtani ay inta badan laba jeer dhibanan yihiin waxay bartilmaameed u yihiin kooxda al-shabaab oo barta fikradahooda kadibna u dirta safafka hore ee goobaha dagaalka sidoo kale marka ay u xuubsiibtaan saldhigyada iyo xabsiyada dowladda waxay la kulmaan habdhaqan adag mararka qaarna waxaa loo geystaa tacadiyo caruurta tacaddiga kala kulmay ciidamada ammaanka ee dowladda soomaaliya waxaa ka mid ah wiilkani oo codkiisa uu qof kale matalayo niise ayaan godka jilooca ugu xirnaa muddo afar bilood ah wax waarid ah oo aan arkayna ma lahan waaridka waa noola diidi jiray inaan arakaan waxaan ku jirnaa qol dadka waaweyn iyo dadka yareer isku meel ku jiraan oon la kala soocaynin markaa meesha ka cusbaa waa la idili jiray hay-adda xuquuqda aadanaha ee human rights watch ayaa wareysatay siddeetan caruur oo horey ula soo shaqeeyay al-shabaab caruur horey usoo maray saldhigyada iyo ciidamada dowladda soomaaliya ay ku xidhaan qareenno kooxaha u ololeeya xuquuqda caruurta iyo saraakiisha dowladda waxaa kale oo ay human rights watch sheegtay in ay booqatay laba xabsi oo lagu hayo caruurtani qaramada midoobey ayaa sheegtay in tan iyo sanadkii labada kun shan iyo tobankii ay dowladda soomaaliya qabatay boqolaal caruur ah oo da-doodu ay ka yar tahay siddeed iyo toban sano kuwaas oo looga shakiyey inay ka tirsanaayeen al-shabaab human rights watch ayaa ogaatay in dowladda soomaaliya aysan hab joogto ah u maarayn kiisaska dhinaca amniga ah ee ay ku lugta leeyihiin caruurta warbixinta ayaa lagu sheegay in go-aanka gaadhista dhanka cadaaladda ee caruurtani ay saameyn ku leeyihiin arrimo isugu jira dhinacyada dhaqaalaha bulshada iyo cadaadis dhinaca gudaha ah warbixinta ayaa ugu baaqday dowladda federaalk ee soomaaliya iyo maamulada hoos yimaada in ay meesha ka saaraan xarigga aanan sharciga waafaqsanayn ee loo geysto caruurta inay u ogolaadaan kooxaha madax bannaan ee u dooda caruurta inay booqan karaan xabsiyada iyo sidoo kale in waalidiinta iyo qaraabada ay soo booqan karaan meelaha lagu hayo caruurtani warbixinta ayaa sidoo kale soo jeedinaysa in caruurta loo haysto dembiyada waaweyn maxkamadayntooda loo wareejiyo maxkamadaha madaniga ah sidoo kalena intii la dul dhigi lahaa ciqaab adag loogu bedelo dhaqan celin loo sameeyo si ay dib ugu soo biiraan bulshadooda hay-adaha caalamiga ah ee saaxiibada la ah soomaaliya ayay warbixintu ugu baaqday in ay dusha kala socdaan kiisaska la xiriira caruurta looga shakiyay inay ka tirsan yihiin al-shabaab waxaa kale oo ay warbixintu ku baaqday in baaritaan cadaalad ah lagu sameeyo xadgudubyada ka dhanka ah caruurta ku jira xabsiyada dowladda